dabaylaha ka kacaya badweynta hindiya ayaa sababay in kalluumaysatada degmada xamarweyne ay gaari waayaan goobaha ay horey uga soo jallaabaysan jireen kalluunka kalluumaysatada ku iibisa kalluunka suuqada magaalada muqdisho ayaa sheegay in dabiilaha ay sababeen kalluun yarada iyo sidoo kale in maraakiib shisheeye ay la baxeen khayraadkii dalkeenna haddaba qaar ka mid a ganacsatada kalluunka magaalada muqdisho ayaa dowladda federaalk soomaaliya ka codsaday in tallaabo laga qaado maraakiibta shisheeye ee kalluunka badihiina soomaaliya ka dhammeeyey bishii shacbaanaan ku jirnaa dabayaaqadeeda waaye iyadoo nagu dhimantahay labaiyo toban beri nagu dhiman tahay macnaha dhexiliyaashaan oo kale een malaaydaradu way dhex jirta weligeedii xilligan shacbaanka markii la galo malaaydaradu way iska dhex jirtay laakiinse een waxaan filin jirnaa malaayga xilliga oo bisha ramadaan oo la gudugalo ramadaan shan markoo maraayo ilaa toban markoo maraayo malaay noo bilaabi jirna maasha allah sidaan caadada ay noo aheed aan ku ogaa jirnay oo annagana waxaan ku cabbiri jirnay walaa alxamdulilah horta een malaay la'aanta oo hadda annagana soo qabatane saamayn weynay nagu yeelatay aad iyo aaday nagu qoto dheeraatay wallaahi nolosha aad iyo aaday saamayn nagu yeelatay qooskiiyo annaga wax ismaareen waanina maxaa dhacdhee malaayga annaga waa nalagu soo koriyey annagana waan ku carruur dhalnay ilmaan ku korsanaa haddana een malaaygii sida een baashaan ay nagu bilaabatay in oo wad baddii maraakiibta lagu fasaxay oo maraakiibtaan dhahayaan shidaalay baarayaan iyo wax dhahayaan sida maraakiibtaas noogu fasaxay ba annaga ilaa hadda wax weynaan aan aragnay in malaaygii saamayn weyn oo nagu yeeshtay malaay dariyaa nagu dhacday maraakiibtaan oo hadda annaga noo imaato oo waaweyn oo dhululkan hobbi dhulkaas loo diray waa dhulkii malaayiga oo ku noolaawaaye dhululku ay maraakiibta aadeen waa dhulkuu malaayiga ku noolaayey sida maraakiibtaas u maatin annaga saamee weynaana qabatay dabeesha markay yaraysay malaayiyaa waaynay hadda xilliga hadda aan joogno malaaya kalluunka waa yaryahay Ee, baddii waa garanlaana xilligan oo kale malaay jeedana heli jirnay maraakiib shisheeyaa badda ku jira ay leeyihiin dooyaha haddee badda noo aadaan maraakiibta shisheeyana waxaan u baahanaa in laga qabto oo baru- annaga kheyraadka soo saarno wasaaraddeena kalluumaysiga waxaan ka codsanaynaa maraakiib kalluumaysiga dowladda soomaaliya ee leedahay inaan samaysano oo aan yacni annaga aan ka ganacsano kalluunka dowladdeena ee ka ganacsato waddamada u baahan kheyraadkeena annaga aan ka iibsano Ma- maraakiib shisheeyaa badda ka qaraawanaya hadda xilligan malaaya noo imaan jiray malaaygu wuu yaryahay badda doomi shisheeya maraakiib shisheeya ku jiraa la yidhi marka waxaan u baahanaa lahayn inay tilaabo sharci dowladda ee ka qaado maraakiibta shisheeye dowladaha shisheeye oo na dhacayo kalluunka xilligan wuu yaryahay waa kawaanka waa eber banooni ayaa lagu dhex dheeli karaa garoonuu noqday waxaa sababtaas keenaysana baddii oo dabeelo ku kaceen oo dabeelo cimiladii oo isbeddeshay cimiladii oo siday tahayba la ogeyn yaa baddiina waa abaar dadkii kalluumaysatada ahaa oo badda u shaqo tegaayay waxba kama soo saaraayaan kharash iyo shidaal iyo ayay gelaayaan baahi iyo ba- macluul ciyaalkoodii kirada guryaha way iska bixin la'yihiin ilmihii way biilan la'yihiin annagii iibinayna oo ganacsatada ahayn xataa wax aan hayno oo alla abuurto ma jirto dowladda soomaaliyeed ka codsanaynaa dadkeenna kalluumaysatada ah ama xoogsatada muruqmaalka kalluumaysatada ah ama ganacsatada kalluumaysatada ah abaar ayaana hayso baddii abaaraa ku kacday kalluun waa laga la'yahay ma fahamte waxaan doonaynaa hay-adaha adduunka iyo dowladda inay naga soo gaaraan